ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما
qofkii u dila mu'min si kas ah ciqaabkiisu waa naar uu ku dhex waari weligii caro alle iyo nacladdii baa dushiisa ah wuxuuna alle u diyaariyey cadaab daran nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qofka mu'minka ah wuxuu ku sugnaan khayr xagga diintiisa marba haddii uusan gelin dembiga ah inuu qof ku dilo xaqdarro oo dhiig daadsho wuxuu sidoo kale yidhi adduunka oo rogmada yaa ka sahlan alle agtiisa dil qof muslim ah